haddaad dhinaca kale aad maqleen waxaan naga baryaynaa inaad dhinaca kale aad dhegaysataan marka u horreyso waxaan baranay qawidii ciise u lahaa oo shaydhaanka oo ninkii jinniyaasha kaga bixiyey ayaan baranay iminkadan aan baranno beddelkii wanaagsanaa oo ninkan uu helay ciise kristos ninkan wuxuu siiyey dabeecad wanaagsan ayuu siiyey wuxuu ekaaday nin cusub ayuu noqday shaqadiisii xumeed oo horaan uu samayn jiray inuu ku socdo oo uu sii sameeyo ayuu diiday ciise nolol cusub ayuu siiyey ciise ayuu la hadlay oo wuxuu yidhi wuxuu ciise ku yidhi mahadsanid ciisow ciisow waan kugu maxadnaqayaa maxaa yeelay nin cusub ayaad iga dhigtay maxaa yeelay jiniyaashii aan qabay oo iwaali jiray ayaad iga waday oo iga bixisay noloshii wanaagsaneed oo xagga ilaahay ka timid ayaa i siisay iminkadana waxaan goostay aan jeclahay inaan ilaah u shaqeeyo waddada ilaah aan maro waxaan jecelahay amaan doonayaa ciisow adiga inaad noloshayda aad u noqotaa sayid ninkii aad iyo aad ayuu u farxay cabsidii horaan uu qabay oo idleed baa ka baxday marka qalbigiisa waxaa soo galay nabad iyo salaam magaalada intuu ku noqday ayuu dadkoodla u sheegay wanaaggan uu qabo inuu xagga ciise uu ka helay marka iyagana way soo dhoweeyeen oo sidii hore kama baqin dadkii markaa uu u sheegay waxay garteen ciise kristos inuu qawi weyn uu leeyahay oo wax kasta uu samayn karo dad kasta uu bogsiin karo ayay ogaadeen sidaan u ogsoonnahay ciise kristos laba waxyaalood wuu samayn karaa nolol cusub wuu ku siin karaa jirkaagana wuu ku bogsiin karaa dadkana wanaag buu kaga samayn karaa dad badan baa waxay goosteen ciise kristos inay u yimaadaan oo waddadii horaan ama shaqadooda horaan ay samayn jireen inay ka soo noqdaan oo ciise markaa nolol cusub uu siiyo ayay goosteen dadkii badnaa oo ciise rumaystay waxay damceen inay waddada wanaagsan oo ciise u sameeyey inay had iyo koorey ku socdaan oo xumaantii horaan ay samayn jireen inay iska dhaafaan dadkii waxay ogaadeen sifada ilaahay loogu tegi karo inay tahay ciise kristos qura walaalayaalow ciise qura ayaa naga dhigi kara dad cusub ama qalbi cusub na siin kara annaga dhammaanteen giddigeen waxyaalo xunxun baan ku fikirnaa waxyaalo xunxunna waan sameynaa annaga nafsadeenna wanaag ka dhigi kari meyno ama ka samayn kari meyno ciise qura ayaa kara inuuna caawino walaalayaalow ciise dhammaanteenna ayuuna jecel yahay dhammaanteenna wuxuu doonayaa inuuna caawimo asaga qura inuu wax noo taro wuu karaa maxaa yeelay waa ilaah ciise kristos adduunka wuxuu u yimid inuu dhinto oo dembiyaasheenna sadaqo u bixiyo ayuu u yimid markaasuu qabuurtii kasoo sarakaacay oo wuxuu ku noqday xaggii ilaah maxaa yeelay waxyaalahan wanaagsan asagaa noo sameeyey asaga gacanta shaydhaanka naga bixin kara asaga qalbigeenna qalbi cusub ka dhigi kara asaga dembigeenna naga meeri kara haddaad nolol cusub aad doonaysid nolol dheer haddaad doonaysid ciise kristos iminkadan weydiiso wuu ku siinayaa wuu hayaa